halkani waa dugsi qur-aan ku yaallo xaafadda axmed liibaan carruur danyar iyo kuwa agoommo ah ayaa waxa ay ku bartaan qur-aanka kariimka ku dhowaad afar sano ayaa dugsigani marba meel laga soo rarayay maadaama dhul isaga uu leeyahay uusan jirin waalidiinta carruurtooda ay halkaasi wax ka bartaanna ay yihiin qoysas danyar ah wallow carruur agoommo ahna ay dugsigani ka bartaan qur-aanka kariimka
daadeyana waxaa sagaashan jan aan ahay mogaan ilaahay waxaan tolka ka baryaynaa oo islaamka ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay dugsiga alla magane meel soomaalida islaamka ilaahay soomaalida ay meel noogu dhistay macalinkani dugsiga qur-aanka carruurta ku baro ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray isagoona ay ummadda muslimka ee keyr ka jecel ka codsaday in ay dugsigani dhulka hadda uu ku fadhiyo oo la iibinayo ay u iibiyaan bismillaahi raxmaan iraxiim aniga magaciiya waa cabdulaahi cabdi waxaan ku dhigaa buuladan oo buulada axmed liibaan ayaan dugsi ku dhigaa dugsigani waxaa ku jiro ilmo agooma ah ku jiro ilmo rajooyin ah ku jiro kuwo danyar ah ku jiro markaan madarsadan waxaa la dhahaa madarsatu imaamu nawawi la dhahaa waxaa kaloo waxaa meeloodoo dugsiga laga soo raray saddex meelooda laga soo raray waxaa looga soo raray dhulaana looga soo raray dugsiga baloodka magaciis ku dhisnaay wakti magel joogno ninka lahay waxaas leeyahay dugsiga intaan ka badan haliiga rara aniga baloodka imaan ka damba waa dhisan rabaa markaan hadda kanaas ku yeela naftiisa ninka lahay waa dhintay waxaa nool aabihiisaa nool aabihiisna waxaa dhahay dugsiga haliga rara baloodka waa gadan rabaa asaga naftiisa beec waa waxaa lagu rabaa lacag adiga qariibo sideed boqol kota lagu rabaa lacag sideed boqol kun a lagu rabaa dugsiga waxaa waaye haddii oo meel loo gedi karo oo dadkii dugsigan ilmaha ugu jiraan ay meel u gedi lahaayeen ay u gedi karaan oo awoodaan waa ay u gadan lahaayeen markaan hadda waxaan codsanaynaa inay dugsigan sidii meel nogala gedi lahay muslimiinta dadka islaamka ah oo muslimiinta ah ay nagu caawiyaan oo wax ay nagala qabtaan qaar ka mid ah waalidiinta ay carruurtooda qur-aanka dugsigani ka bartaan ayaa ummadda soomaaliyeed ee keyrka jecel ka codsadeen in dugsigani dhul loogu iibiyo anu waxaa laydhahaa saal bashiir maxamed waxaanahay waalidiinta dugsiga ilmaha ay ugu jiraan meeshaan dugsigan waxaa isku dhisnaayay toban sana tobanka sana waxaa loola dhisi waayey qarashla'aan dhulkii asaga ma laha shan meelood ama afar meeloodoo kale laga soo fiiji muslimiinta intii muuqaygii ama hadalkayga gaara waxaan ka codsanayaa inay nagu caawiyaan dugsiga meeshii loo iibiyey lahay
dugsigan toban sannood meeshaan aan isku dhisnay ilmaha caruurta ilmo iigu jira mideeda kale dugsigan afar meeloodoo laga soo kece inta meeloodoo laga soo kece waxaan rabnaa intaas dhul aan u gadani wayne waxaan rabnaa in dugsigan islaamka inta laa ilaaha dhexaysa dibadda i dalka inta hadalkayna gaaro dhan waxaan rabnaa in dugsigaan meel nagala gado waa u awaadi weyn in u gadanno meel